bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wahanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lah sal alla aleh wasalam waxaan iskugu yeeray fadhiga halkan ka socday wuxuu daaranaa laba qodob qodob waxaa weeye walaaca iyo shakiga ka imaanaya qaabka xukuumadda hadda jirtaahi ay rabta inuu maamusho doorashada taasoo keentay qodobadii hadda meeshan laga akrinayay ee ahaa guddiga khilaafaadka qaabkaay u shaqaynayaan go'aamadii hore murashaxiintu ay ula gaareen sida aysan waxba uga fulinin iyo iyadoo weli dhagaha reer puntland kasii dhawaaqayso doorashadii dhacday laba kun iyo labaatan iyo labadii iyo qaabkii u dhacday taas waxay keenaysaa marka in golaha musharaxiinta aysan kalsooni ku qabin qaabka hadda ay wax u wadaan guddiga doorashada weeye arrinta kale ee muhiimkahay waxaa weeye shalay go-aamaha soo baxay ka soo baxay dhaqanka s c arrintaasi waxay ku yeelatay saameyn weyn guud ahaan puntland gaar ahaan broseskii socday ee doorashada taasna go-aanka golaha musharaxiintu ay ka qabaan waxaa weeye sida uu caddaynayo war-saxaafadeedka meesha laga akhriyey marka insha allah guul iyo khayr baan rajaynaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa in doorasho xor oo xalaali ay ka dhacdo puntland sideedda janawari wakhtigeedii ku dhacda dib aan uga dhicinin kuna dhacda qaab la isla ogol yahay oo cid walbaaba ay kalsooni ku qabto laakiin doorasho dhinac ka raran oo qof iska wato in aysan puntland ka dhici doonin insha allah aad iyo aad baad umahadsantihiin guriga kharbaan idin rajaynaya